إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee gobolka baay dagaal u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed ayaa ka dhacay gobolka doolo ee dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida ethoobiya meydka gabar yar oo muddo ku dha laba bilood la weysana ayaa laga helay deegaan ka tirsan gobolka mudug abey axmed ayaa mar kale ku celiyey in etoobiya ay ka go-an tahay qabsashada badda soomaaliya isagoo ku jeesjeestay dowladda federaalka waxaa aad u soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku aafoobay daroogada ee ku nool dalka maraykanka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar culus ku qaaday saddex xero oo ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda ula wareegay saddexda xero ay ku sugnaayeen ciidamada weerarka lagu qaaday waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada weerarka lagu qaaday sidoo kale ciidamo maxaabiis ah ayay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadii ka cararay goobta dagaalka ayaa sidoo kale waxa ay ku dhaceen weerar dhabagal ah oo ay usii dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana howlgalladaas kala duwan ciidamada koonfur galbeed ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka iyo barnaamijyada dambe ayaadna ku maqli doontaan wixii faahfaahin dheeraad ah ee kusoo kordha dagaalka saaka ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale rag ka tirsan guutada qaraxid ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan afar askari dhanka bakoolna ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay saldhig ciidamada xabashida ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada xudur madaafiicda ayaa ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada etoobiyaanka waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal ku qaadeen ciidamada ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor ee gobolka baay diinsoor waxaa sidoo kale lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku sugnaa halka loo yaqaano xera koobaad dagaal u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed ayaa ka dhacay gobolka doolo ee dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
dagaal u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed ayaa ka dhacay gobolka doolo ee dhulka soomaali galbeed sida ay wararku sheegayaan halkaasi waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeya labadan beelood kaasoo dhaliyey khasaare kala duwan oo leh mid dhimasho dhaawacba labadan beelood ee ku dagaalamaya dhulka soomaali galbeed ayaa ilaa iyo hadda dirirta aan laga gaarin wax heshiis ah lamana oga halka ay ku dambeyn doonaan dhulka soomaali galbeed ayaa ka mid ah meelaha ay xabashada itoobiya xoogga ku haysato islamarkaana ay gumaysato inta badanna waxaa lagu tiriyaa in beelaha ay hubka isugu dhiibaan islamarkaana ay isku diraan meydka gabar yar oo la weysanaa muddo ka dhow laba bilood ayaa laga helay deegaan ka tirsan gobolka mudug mubaarag cumar ayaa ka waramaya deegaankan oo hoostaga degmada xarfo ee gobolka mudug ayaa waxaa laga helay meydka gabar yar oo muddo lagu weysanaa taas oo raq iyo ruux bala la-a gabadhan oo siddeed jir ayaa la weysanaa muddo hal bil iyo labaatan laba maalmood balse ugu dambeyntii shalay ayaa la helay meydkeeda nin baadigoob ayaa waxa uu gabadhan meydkeeda oo inta badan xubnaha jirhkeeda ay maqan yihiin ku arkay deegaan hoostaga degmada xarfo ee gobolka mudug taliyaha saldhigga degmada xarfo xasan maxamed cilmi ayaa ka warbixiyey xilliga la waayey gabadhan iyo qaabka loo helay meydkeeda gabadhii dhuntay oo la waayi jiray bishii aan soo dhaafnay shanaad kow iyo tobankeedii ayaa gabadhaas waxay ka dhuntay reero degan meesha la yidhaahdo gacgacale agtiisa ama loo yaqaano dalladkii hoostiisa gabadhaas middaa la raadinayey waa la waayey waa lagu kala tegey maantay baa waxaana soo gaaray ruboob ah nin baadigoob ah ayaa gabadha meydkeedii wuxuu ku arkay oo lafihii qayb ka mid ah ay maqan yihiin laakiin meeshii ay ku ruux baxday sidaan isnidhi sidoo kale waxa uu ka waramay raadadka loogu tegay halkii laga helay meydka gabadha yar waxaa yaalla gacmaheedii waa kuwaas waxaa yaalla maradii ay qabtay oo cambuudka ahaa waxaa yaalla madaxii iyo ilkihii waxaa yaalla go'ay hagoognayd waxaa yaalla timaheedii waxaa yaalla oo kale jeeg ay wadatay gabadhu waa yaallaa wakaa isagoo daboolan qaarkii dambe waa maqan yahay bahal baa qaatay baan isnidhi kab waa soo helnay hadda oo waxaan ka soo qaadnay jeex hadda xagga naga xiga meelahan ka googoobnay lafihii kale mana hayno hadda kabtaasaan waxaan ka soo helnay jeex xaasaan ka soo helay waxaa maqan labadii lugood oo dambe iyo kabihii kab ka mid ah timaheedu waa kuwaas maradii hawoogna wataas diricii ay qabtay cambuurkaa wakaa ugu dambayntii waxa uu ka hadlay qaabkay u luntay gabadhan yar ee muddada la la'sanaa gabadhaasu waxaannu isnidhi meeshaasu maalmihii ay baxsatay adigu saddex beri meelahaas kabacdigeed ina ay ku dhimatay baannu isnidhi oo ku nafbaxday kabacdigeedna muddo iyadoo taallay baa bacalku u yimiyo dufanka hadda meesha ka muuqda jiidjiid hadda dhowaana weeye marka gabadhaasu sidaa weeye waa gabadhii habowday annaga oo baan caddaynayna waa xaqiiqiyan caddaymihii awal horay aanu ka qornay oo aanu haynay oo aanu ka qornay oo ahayd tilmaamaha gabadhu waxay qabtay siday ahayd jeeggii ay wadatay maraday hagoognayd oo guduudnayd oo go' ahayd maradii madoobayd oo ay qabtay oo cambuurka ahaa wixii oo dhan kabihii xataa kabta aan helnay noocii weeye raadkooda la hayey ama la arkay ilaa iyo hadda ma cadda waxaa sababay geerida gabadhan yar ee meydkeeda laga helay deegaan hoostaga degmada xarfa ee gobolka mudug dhacdadan ayaana aada looga hadal hayaa degmada iyo deegaanada hoos yimaada abey axmed ayaa mar kale ku celiyey in etoobiya ay ka go-an tahay qabsashada badda soomaaliya isagoona ku jeesjeesay dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdisamed cabdulaahi dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale sheegtay inaysan wax gorgortan ah ka geli doonin damaceeda guracan ee ah inay qabsato qayb ka mid ah badda soomaaliya abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo khudbad ka jeediya golaha baarlamaanka waddankiisa ayaa sheegay inay weli ku taagan yihiin heshiiskii uu la galay muuse biixi wuxuu carbaabay in dowladda xasan sheikh ay lacag badan ku bixisay sidii heshiiskaas loo carqaladeen lahaa wuxuu wacad ku maray in itoobiya ay ka go-an tahay sidii ay u qabsan lahayd badda soomaaliya hogaamiyaha xabashida ayaa wuxuu si cad u sheegay in heshiiskii ay la galeen maamulka isku magacaabay somalilan uu ahaa mid muhiim u ah itoobiya iyo wuxuu ugu yeeray dhaqaalaha sii kobcaya ee waddankiisa abey axmed oo ku jeesjeesaya dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa yidhi lacagaha ay dowladda soomaaliya ku bixinayso meelahaas ee warwareegga ah ee ka dhanka ah m o u-ga waxaa dhaama inay hal dugsi uga dhisaan muqdisho si caruurta wax ugu bartaan wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa baraheeda rasmiga ah ku faafisay khudbadda abey uu maanta jeediyey qaybta ku saabsan soomaaliya iyo kiiska badda isagoo sii hadlayay ayuu soo hadal qaaday in kumanaan ciidamo itoobiyaan ah ee duulanka ku jooga soomaaliya ay xaqiijiyeen hadaf qaran oo ah in ay soo dhiciyaan bad balse isaga wuxuu u dhigay qaab maldahan dhiigga ciidamadeena ee ku daatay soomaaliya wax ciyaar ciyaara ma ahan ayuu hadalkiisa sii raaciyey markii la qiimeeyo dhawaqa ka soo yeeray abey axmed ayaa waxaa muuqata in wax natiijo ah aanu ka soo bixin wadahadaladii dhowaan magaalada ankara ku dhex maray dowladda federaalka iyo itoobiya welina ay xabashidu ku dheggan yihiin heshiiskii ay horey ula galeen muuse biixi waxaa aada u soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku aafoobay daroogada ee ku nool dalka maraykanka muxsin xasan ayaa ka warramaya dalka maraykanka iyo guud ahaan dalalka galbeedka iyo yurub waxaa aada ugu badan dilalka iyo afduubka loo geysta dhallinyarta iyo da-yarta soomaalida gaar ahaan iyo kuwa muslimiinta ah guud ahaan iyadoo maalinkii dalka maraykanka laga diiwaangeliyo ugu yaraan saddex qof oo muslimiin ah oo dil loo geystay sida ay sheegtay munadamada keer oo u dhuunduleesha arrimaha muslimiinta qaxootiga ah ee ku dhaqan galbeedka sababta ugu weyn ee ay dhalinyarta muslimiinta daxiyada ugu noqdeen shucuubta galbeedka ayaa ah waa marka koowaad ee cunsuriyad ku jirta iyo diinnaceeb degtay maanka shucuubta shisheeye ee dalalkooda ay miciin bideen qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka muslimka ah balse waxaa jirta sabab labaad oo halisteeda iyo hadimadeeda wadata taasoo ah maandooriyaha iyo daroogada oo aad ugu faafay islamarkaana faro kulul ku haya da-yarta muslimiinta kuwaasi oo ay qaarkood ka ganacsadaan qaar kalena ay quutaan dalka maraykanka ayaana isku darsaday daroogadii oo aad ugu badan iyo hubkii oo uu qof walba heli kara sidaasi darteed waxaa fudud in qofka markii uu sarqaamo uu geysta dil iyo xadgudubyo kale ibraahim faarax waa mid ka mid ah dhalinyarta soomaalida ee muddo badan oo ka mid ah cimrigiisa ku aafaysnaan qaadashada maandooriyaha isagoo ugu dambeyn iska joojiyey balse waraysi uu bixiyey ayuu ku bidhaamiyey noloshii mugdiga ahayd ee uu ku jiray ibraahim faarax ayaa sheegay in mushkiladda ugu yar ee ay dhexalsiisay daroogada ay tahay in ay kala go-een isaga iyo tolkiisa uuna ka mid noqday mid la qada ama la quuta darbijiifka
dadka isjecleynaa isnacnay waaridkay maxaa la dhahaa saaxiibaday dadka fiificnaay sababtoo adduunka markaa balwada baranayay qof dad fiificna ala soco jiray so dadkii dhan waa kala go-nay asxaab kala yeeshay so like dadka fiificnaay waa waa isweynay waxaan waayo kale caafimaadkayga sababtoo ah like haartag ma qabi jirin alxamdulilah hadda sidaa balwada u dhaafay waa fiicnaaday waxaa bilaabay like waxaa bilaabatay in dadka i aamini jiray aynu ku aaminin sababtoo adiga markaa balwad leedahay waxaa isticmaalaysaa like wax oo adiga maanta aad ka xishoonaysid ama ka ceebsanaysid markaa balwada samaysid kama ceebsanaysid markii igu dambeysay hadda kaniini iyo maadka iyo waxaan sameynayay any balwad oo a ka ahayn herwin weliga herwin masman iyo crack balwad kasta waa sameynaya and then waxay igu kaliftay in oo aan jaranjaro seexdo oo aan building dhex joogo inaad teendho dhex tago ugu dambayntii waxaa si maalinla ah usoo yeera qayladhaanta ka imaanaysa dhalinyarada ku dhaqan galbeedka iyo sida ay ugu dhiban yihiin isticmaalka daroogada midaasi oo mararka qaar u keenta inay waayaan noloshooda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa